cisbitaalka hilaal ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay diiwaangelinta dad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qalliimo indhafiiqis lacag la-aan ah oo bilaabanaya siddeed iyo tobanka bishan indhafiiqistan lacag la-aanta ayaa waxaa loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool magaalada doctor maxamed cabdi dhoobey agaasimaha cisbitaalka hilaal ee beledweyne oo u waramay radio beerlula ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waxaan rabnaa maantiina ogeysiino dadyagu ku nool magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda iyo dhammaan gobolada darisil ahbo inuu isbitaalka imaan doono doctor cabdisamed xasan haye oo ah brofesor ku takhasusay daaweynta iyo qaliimada xanuunada ku dhaco indhaha dhakhtarka waa markii labaad uu isbitaalka soo gaari doono waxaan rabnaa inaan fulino qaliin indhafiiqis lacag la-aan ah kaasoo socon doono insha allah muddo kooban waxaan ugu talagalnay qaliinkaas inay ka faa'iidaystaan dadyowga danta yar ee ku nool magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda qaliinkaas insha allahu tacaala wuxuu bilaaban doonaa haddii ilaahay qadaro sideed iyo tobanka bisha aan ku guda jirno ee november ama kow iyo tobanaad laba kun labaatan iyo afarta waxaan rajeynaa in dhammaan dadyowga ku nool gobolka hiiraan iyo gobolada dariska bay ka faa'iideysan doonaan qaliinkaas rafiiqista lacag la-aanta ah qaliinka insha allah muddadaas socon doonaa dadkaas tabarta daran inay ka faa'iidaystaan ugu talagalnay insha allahu tacaala haddana waxaa socoto isdiiwaangelinta dadka u baahan in adeegaas loo sameeyo isbitaalka ka socoto dhammaan waxaan rajeynaa in insha allahu tacala laga faa'iideysan doono aada u mahadsantihiin dhammaantiina kusoo dhawaa shakta qasuga hilaal qaliimadan lacag la-aanta ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka isbitaalka hilaal iyo doctor cabdisamed xasan haye oo ku takhasusay daweynta iyo qaliimada indhaha